Tababarkan oo ku dareeri muddo saddex maalmood ee magaalada Garowe way ballanqaaday garsooreyaasha iyo heer ilaaliyaalka Puntland kaasi oo ku saabsanaya dacwad oogista iyo weliba garsooridda dambiyada tahriibinta iyo ka ganacsiga dadka. Tababarkan oo Geeka Lahiri Weba Heritage ay ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee dowladda Puntland oo isweheliyay ku-xigeenka heer ilaaliyaha guud ee dowladda Puntland iyo xubno ku dareeri baxda wasaaradda cadaaladda Puntland. Gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee dowladda Puntland Mudane Axmed Sheekh Cumar ayaa kala dardaarmay garsooreyaasha iyo heer ilaaliyaalka Puntland ee ka faa'iideysta tababarkan in aqoontiyo baradan ku muuqato adeegyada garsoorka iyo bulshada hayaan.
Run ahaantii marxaladan gabagabada ah waxa aan marka hore u mahad celinaynaa ciddii fursaddan na siisay oo ama hay-addii maalgelisay ha ahaato haydheelo ama machadka oo fulinayay ha ahaato fursaddan qoladii maxaan ku hayaa ciddii kasoo shaqaysay ee inoo keentay waa ku mahad celinaynaa intii kasoo qeyb qaadatay iyo kasoo qeyb galayaasha u badan gobollada ka baxsan nugaal waxaan filayaa waxaa ii muuqda xeer ilaaliyaha ayagana waa ku bogaadinaynaa waana ugu hambalyeynaynaa fursaddaas ay heleen oo ay maxaan ku dhahdaa ku kala faa'iideysteen tababarayaashana ay kaga faa'iideysteen run ahaantii bogaadinta iyo maxaan ku dhahdaa mahadnaqaas kabacdi hal fariin ah baan rabaa in aan isu mariyo innaga nafteenna ka garsoor ahaan iyo bulshadaba fariintaasi waxa weeyaan waa dardaaran maxaan ku dhahdaa garsoor ahaan innaga oo shaqo badan hayna innaga oo duruuf badan ku shaqaynayna oo aynu la qabno hay-adaha kale ee dowladdaba in badan aan la qabno misna waxaan meesha ka maqnayn in la inaga cabanayo garsoor ahaan in la inaga cabanayo ayada oo mar kastaba qofka garsooraha ah in laga cawdo wax la filaya ay tahay haddana markay wixii soo noqnoqdaan waxaa la ys odhanayaa waxbaa wixii ka jira ayaa la isdhahayaa waxaa markaa muhiimka ahi waxa weeyaan wax waa la inaga sheegayaa laakiin in aan la inaga gel helin oo maxaan ku idhaahdaa haddii raad la inoo soo raaca hadduu jiro oo raad ina soo galo markaa in la isku keen wada qaado waa daw bay noqonaysaa gar bay noqonaysaa